musharaxiinta shirka jaraa'id ku qabatay garowe oo gaaraya ilaa iyo shan iyo toban musharax ayaa shir saacado socday kadib ka soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in xukuumadda uu wakhtigeedu dhammaadka yahay ay ka fogaato wax kasta oo faragelin kara hannaanka doorashada waxayna sheegeen inay walaac ka muujinayaan qaabka hadda xukuumadda u maamulayso nidaamka doorashada sida uu saxaafadda u sheegay musharax aadan maxamed ciise gaadaale oo ku hadlaya afka musharaxiinta in doorashada puntland cidna aysan wax faragelina ku samayn ee loo daayo reer puntland in ay si xor ah hoggaankooda u doortaan laba inay puntland ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah oo keenta isbeddel mug leh oo natiijadiisa ama natiijadeeda ama natiijada ka soo baxda lagu wada qanco maamulka wakhtigiisii dhammaadayna uusan doorashada marin habaabin qodobka saddexaad in amniga caasimadda xilliga doorashada loo daayo ciidanka daraawiishta iyo booliska puntland waxaa soo wada saaray si wada jir ah warmurtiyeedkan murashaxiinta hoos ku qoran kow maxamed axmed jaamac laba faarax cali jaamac saddex bashiir maxamed xuseen number afar cali xaaji warsame shan maxamuud khaliif xasan lix maxamed cismaan calimaad toddoba cabdi faarax juxa sideed khaliif ciise mudan hadalka musharaxiintan ayaa ku soo aadaya xilli maanta madaxweynaha wakhtigiisa uu sii dhammaanayo ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas uu shaaciyey inuu u sharaxan yahay xilka madaxweynaha puntland mar kale ololaha musharaxiinta iyo udiyaargarowga doorashada ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada puntland walow sida caadada ahayd ay soo dooran doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xubnaha baarlamanka cusub ee soo socda nuux muuse birjeeb v o a garowe